saare axmed mustaf v o a kusoo dhawow marka hore marka labaad warbixintan maanta xisbigiina ka soo baxday ee ah in ay kaa tuureen tartankii aada u tartami lahayd xilka xildhibaannimo xaafaddu ay soomaalidu ku badan yihiin maxaa dhacay wallaahi waxa dhacay waa wax horta qalad ah saan u arko inay iga iga qaateen ay dhaheen ma tartamaysid waxyaabaha ay dhaheen ma tartamaysidna ay tahay maxay ahayto lacag oo adeer aniga nin ii ahoo soomaaliya joogo oo wasiir noqday lix bilood ka hor inay dhahaan maxay ahayto oo hadiye ahaan oo markay ciidaha tahay iyo yani usoo usoo diro maxay ahayto ilmahayga maadaama aan hooyo keligeed ahay oo maxay ahayto ilmaha aniga aan korsadoon waxbarasho iyo shaqa aan ku mashquulsanaa marka waxay waxaan u arkaa inay tahay qalad ay galeen
halkay ku ogaadeen marka ayaga in lacag adeerka oo wasiiraha soomaaliya kaaga soo diro
oo anaa u sheegay aniga waxaan ahay qof aada u furan oo honest e daacadda waxa la dhaho marka anaa daacad ahaa oo u sheegay arrintan waxaan u sheegay laba bilood ka hor miya waxaasoo kale intaan u sheegay waa garto maaha aniga ayaa u sheegay ayagoo inay yani soosaan sharciga aan u jabinin oon sharcigan u ilaaliyo fahmaysa ha laakiin dhankaas dhanka waxaa ka waxaad ka eegtay inaad aad caddayso in lacag dibadda kaaga imaanayso xisbigaagu u ogaado laakiin dhanka kale ma ka fiirisay in laba dowladood ay noqonayso in dowlad kale shisheeyaa lacag adiga ku siiso aada isticmaalayso adoo xisbi ka tirsan
maya xisbiga aniga antaa ka tirsanahay qof waxaa ahay wadanka degan yani waxaan aniga lacagtan lasoo diro waa lacag yaf oo loogu talagalay maxay ahayd hadiye ku eh ilmahayga u eh marka qofkaanayto lacagtan waxay mar qaarkood waxaa soo dira ilmaha aabahooda lacag soo diro hal qofka lixma iisoo diro aniga lacag yani dadkaygii dhan waxay joogaan soomaaliya degan yihiin mara qaarkood waxay jecel yihiin markay ciidaha tahay oo kaleenta iyo sanadka markuu dhamaado oo holidayda lagu jiro oo samar holidayda lagu jiro inay intay wax soo diraan ilmaha waxay u baahan yihiin ku sameeyay dhahaan marka lacagtan aniga lasiiye dowlad dowladda soomaaliya aniga lacag ma isiinin adeerkay ayaa lacag hadiye yar usoo dira ilmaha sida walaalkay waxa ugu soo diroo kaleento ilmaha aabahood wuxuu degan yahay uganduu degan yahay inuu marka qaarkood ciidaha markay taho lacag yar usoo dira oo hadiye aho oo maxay ahayd maadaama ay ciid tahay waa gartoo ma aha
sahra marka xaafadda adiga aad ka tartami lahayd oo kursigan uu yaalo haddii aad dhegaystayaasha aad u tilmaanto waa xaafad ceynkee ah yaase ku badan oo ku nool xaafadda waxaa u badan dad badan oo waxaa u badan xaafadda aad ayay u weyn tahay waa saddex iyo afar xaafadooday tahay dad badan waxaa u badan soomaaliya degan dad waxaa u badan soomaali badanaa degan waxaa la dhahay sensorkii markii la sameeyey waxaa la leeyahay ereyga soomaaliga iga maqan tirakoobka markii la sameeyey labada kun iyo toban iyo lixda soomaalida ugu badan australia waxay degan tahay yaa la dhahay west hyderabad waayahay mar haddii xaafadda ay soomaalida ku badan yihiin adigana soomaali aad ahayd xisbigan adiga aad ka tirsan tahayna uu weligiisa kursi meeshaasuu ka helin oo xaafadan ay tahay xaafad laybarka u badan yahay ama xisbiga shaqaalaha haddii fursadda adiga ay kuu diideen maxay kaga dhigan tahay xisbigooda yaadse is leedahay way soo sharxi doonaan
wallaahi waxay soo sharxi doonaan ma ogi taas waxay u eg tahay qof alla qofkii ka tirsan xisbiga oho xaafadda degan oo ama xaafad kala degan oo u baahan inuu u istaago ayaga unbaan dooran doonaan go-aankaas go-on ayagu yaalla waayo qofkii raba inuu u istaago laakiin aniga sahra ahaan waxaa waaye maxay ahayto siyaasadayda hadda ayay bilaabatay ma dhammaane waa bilaabgii siyaasadayda waayahay sahra marka maxaa kuu qorshaa haddii ay kaa tuureen xubintii aad kaga tirsaneyd xisbigooda iyo inaad ahayd qofkay u doorteen inuu u tartamo kursiga xaafadaasi yaala maxaa kuu qorsha adiga marka siyaasaduma ka fadhiisanaysaa mise qorsho kale aad haysataa
wallaahi qorshahaygo adigoo waktiga mustaqbalka un baa sheegi doono soo socdo waanu arkaynaa marka adiga waa un bilaawgeygii ayay tahay oo siyaasadaydii waxaan leeyahay dhammaadka siyaasadayda ma aha ugu dambeyn sahra marka waxaan la socnaa xaafadan in soomaalida degan intooda badan ay aada ugu codeeyaan xisbiga shaqaalaha ee laybarka adiguna xisbiga laybarka aad ayaad uga soo horjeedaa doorashadii hadda u dambeysay oo kale maxaad is leedahay marka maadaama hadda liberaalkii aad la jirtana ay ku soo tuureen dareenkaas ka waran
wallaahi wa wa waa arrin laga xumaado oo disappointing ay ay tahay waaye inay maxay ahayto aniga ay ay cishteen maxay ahayto endorsementigayo oo door sharaxaada ay soo sharaxeen ta marka maxay ahayto walla dadka soomaalida iyo dadka badan oo jaaga jaaga degan waxa ay samayn doonaan aniga ma ogaan karo laakiin markii oo maxay ahayd doorashada ay bilowda ayaa unbaan arki doonaa